إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka duhur kuwooda ugu waaweyn odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga hijubbada dhexe ayaa cambaareeyey falkii gumaadka ahaa ee ay ciidamada ugandha ka geysteen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaa magaalada muqdisho ku xanuunsanaya wariye ka tirsan dowladda federaalka kaasoo sheegay in la dayacay cali maxamed geedi iyo xubno kale ayaa maalintii shalay laga hor istaagay inay garoonka diyaaradaha la galaan dad badan si ay u soo dhoweeyaan rag saaxiibadood ah oo ay xasan sheekh isku dhacsanaayeen waayihii dambe waxaa magaalada muqdisho ka dhacay bannaanbaxa ay isugu yimaadeen ehelada qaar ka mid ah dadkii ay ciidamada shisheeye ku gowraceen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose maamulka puntland ayaa codsaday in la soo celiyo cunaqabateyntii hubka ee soomaaliya dowladda turkiga ayaa shidaal baaris ka bilaabaysa xeebaha soomaaliya soomaalida ku dhaqan stockholm ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan kirada guryaha qodobka warkeena dibadda qarax culus ayaa maanta ka dhacay halka caasimadda ay ka dhigteen yuhuudda ee talaabiib موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada kuna aadan sagaal iyo tobanka bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga hijubbada dhexe ayaa cambaareeyey falkii gumaadka ahaa ee ciidamada ugandha ka geysteen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose muxsin xasan ayaa ka waramaya golaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si adag ooga hadlay tacadigii foosha xumaa ee ciidamada uganda ee qeybta ka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay ee atmis ay ka geysteen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay ku bireeyeen dad muslimiin ah oo beerahooda jooga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynaynaa annagoo ah ee odayaasha jubbada dhexe dhammaan nimankii walaalaha muslimiinta ahaa oo lagu laayey deegaanka buulamareer marka dadkaas walaalaha muslimiinta oo dhammaan waan u tacsiyeynaynaa dilka la dilay waan ka danqanaynaa suubanahan wuxuu leeyahay mathalulmu'miniina fii tabaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim ka mathali iljasadi ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma aad baan ugu danqanaynaa odayaasha oo ka tacsiyeeyey tacadigaasi ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka ay ciidanka uganda ku hayaan dadka ku dhaqan buulamareer iyo guud ahaan gobolka shabeellaha hoose iyagoona ku baaqay in laiska dhiciyo shisheeyaha muslimiintana marka fadhiga ka kaca oo dagaala weliba si gooni ahaan nimankan micnaha yugandeeska ah ee madaxweynahooda wuxuu ku hadlay waad maqlayseen wuxuu yidhi haddii waxaad dharbaxdaan aad doonaysaan soomaaliya aada gabdhaha soomaaliya dharbaaxa macnaha bar ninkaas fiiri gaalka ah wuxuu leeyahay marka haddaad muslim tahay oo damiir leedahay maxaad ku fadhidaa maxaad qoriga u qaadi la'dahay maxaad isaga celin lahaada gaalada maxaad u diyaargaroobi la'dahay waa cidduu lahu mastadactu min quwa maxaad u fadhidaa marka arrimahaasoo dhan waxaan leenahay dadka muslimiinta fadhiga ha laga kaco waxay sidoo kale soo dhoweeyeen odayaasha bayaankii dhowaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay xadgudubka foosha xun ay ciidanka shisheeyaha atmis ka geysteen buulamareer kaasoo lagu sheegay in dhiigga muslimiinta ee lagu daadiyey magaaladaasi uusan hadur noqon doonin loona aari doono waan idinla qabnaa xanuunka idin gaaray dhammaanteen wuuna wada gaaray ilaahay idimkii bayaan ee xarakada ka soo baxay waana sugaynaa jawaabta ilaahay idimkii rag ayaa u carajiifa barnaamijkaas ilaahay idimkii waxaan leenahay noo aara qalbigeenna shaafiya annan waa idinku taageersan haddaan odayaasha dhaqanka ilaahay idimkii waa idinka sugaynaa bayaankii iyo ficilkii oo daba taagan xasuuqan foosha xun ee ay geysteen ciidamada shisheeye ee uganda ayay ummadda soomaaliyeed si hal dhinac ah uga soo horjeesatay iyagoona ka dhiidhiyey dhacdada foosha xun ee lagula kacay walaalahooda muslimiinta ah waxaa magaalada muqdisho ku xanuunsanaya wariye ka tirsan dowladda federaalka kaasoo sheegay in la dayacay warbixinta warkaasi cabdalla mukhtaar jeylaani ayaa soo gudbinaya wariye ka tirsan dowladda federaalka oo ay dayacday ayaa muddo sannado ah ku xanuunsanaya magaalada muqdisho weriye cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano biika cadde oo ay dayacday dowladda federaalka ayaa muddo afar sano ah ku xanuunsanaya magaalada muqdisho weriyahan ayaa waxaa dhabarka kaga dhacay xanuun uu la socon waayey kaas oo ka dhigay mid dhulyaal ah islamarkaana aan socon karin muddo afar sano ah wuxuu jiifaa sariir mana jirto cid ka tirsan dowladda federaalka oo daryeeshay xanuunkan haya ayuu sheegay in dalka waxba looga qaban waayey dhakhaatiirta caafimaadkana u sheegeen in loo qaado dibadda waa kan isagoo ka hadlaya xanuunka haya iyo sida uu ku haleelay والله مدة أفرصة عند من يجعل نبلسي سوسة لكن دنتا وسطة نوريا وحا بلسي وشتا وحا وحا تعمل ولكن أبرك أبرك من الساقة لا بيت أنا جو أنا ير جو قدر تاتس وجرتا وحيلين لو قابل أمغا دي بدلوا ولا هبنك حمام سيد
sidoo kale eheladiisa oo la hadlay warbaahinta waxa ay ayaguna sheegeen inaysan haysan wax ay ku daaweeyaan xaaladiisu waa neehow sidaan ugu yaalaa meel uu jiifaa afar labaatan saac musqushaas biraha darkiisiinuu ku tegaa waa jidkuu ku dhacaa waa abootadiisaa soo korisay hooya la-aan waayay abootooska duqahou la joogaa marka wax waa u qaba maagnay isbitaal kasta waa geynay wax waa loo qaba waayey dalka wax looga qaba ma kale dibadda looga qaba karaa waxayna dhaheen waana ku dadaalnay waxba ka qaba la-ana dibaddana uma haysano waxaan ugu qaadno ma ahan markii ugu horeysay oo dowladda federaal ka dayacdo xubno ayada ka tirsan waxaana marar badan warbaahinta ka soo hadlay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ku naafoobay dagaalada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali maxamed geedi iyo xubno kale ayaa maalintii shalay laga hor istaagay inay garoonka diyaaradaha la galaan dad badan si ay usoo dhoweeyaan rag saaxiibadood ah oo ay xasan sheekh isku dhacsanaayeen waayadii dambe sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed sheekh maalintii shalay waxaa garoonka diyaaradaha caasimada muqdisho ka dhacay is-hor istaag ay dowladda federaalk ku sameysay dad ayada ka tirsanaa horey xilal uga soo qabtay iyo kuwa haatan haya dadka is-hor istaaga shalay lagu sameeyey waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii dowladii kumeergaalka cali maxamed geedi iyo xildhibaan yaasiin farey kuwaasoo sheegay inay garoonka kusoo dhoweynayeen dad dowladda federaalk ka tirsana hore ee uga cararaya markii musuq maasuq lagu soo eedeeyey kuwaasoo ay ka mid yihiin muxiidiin nisaabey madaxii canshuuraha dowladda federaalk mas-uuliyiinta ka midka ah dowladda federaalka ayaa loo diiday inay garoonka gudaha u galaan waxaana is hor istaagay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo la amray inay sidaasi ula dhaqmaan cali maxamuud geedi iyo yaasiin farey oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay wixii kala kulmeen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaad la socotaan saakeen soo kalahnay eeraboorkan tagnay waxaan u tagnana waxay idaan soo dhoweyno walaalahayn wixii lagala kulmay eeraboorka dareenku dadka in la dareen geliyo sax maaha dareen qaldan in la geliyo dadka sax maaha adoo dadka wanaajin kale inaad xumayso sax maaha marka waxaan leeyahay dadkaanu buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo mucaaradad iyo siyaasad umaysan tegin maantay garoonka
waxaa ka dhacay aylaboorka waxaan fiicnayn in laga xirto aylaboorka aad baan ugu xumahay cali maxamed geedi ahaan iyo dhammaan ummaddii maanta ku lugooday goobtaas hadda qolkan aan ku jirno waa kooban yahay bannaanka kun iyo dhowr boqolaa taaganoo la socdaa kumayaalka ayraboorka tegana guryahoodii ay aadeen iyagoo niyadoodu aanay wanaagsanayn oo aaminsan farxaddii iyo kalgacalkii ay ku soo dhoweynayeen labada hoggaamiye ee dhallinyarada ah ee noo timid oo la sugaayey sidii la rabay inaan la yeelin
si kastaba ahaatee is-hor istaagan lagu sameeyey mas-uuliyiintan ayaa kusoo aadaya iyadoo marar badan mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalk iyo kuwa haatan xilal haya lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax ay isugu yimaadeen ehelada qaar ka mid ah dadkii ciidamada shisheeye ku gowraceen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose muxsin xasan ayaa faahfaahinaya magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa martigelisay dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday laguna dhaliilayay madbaxadii iyo xasuuqii ay dhowaan ciidamada shisheeye ee uganda ka geysteen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay ciidamada uganda ku dileen saddex qof oo muslimiin ah islamarkaana aan waxba galabsan dadka muslimiinta ah ee ka dhiidhinayay xasuuqan guracan ee loo geystay dadka reer buulamareer ayaa tilmaamay in ciidamada shisheeye ay dadkaasi u geysteen xasuuqyo foolxun xilli ay beerahooda iska falanayeen inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhacda xanuun sheelle waa maarnay goobro kuwana mayba maarnay inshaqada miidhang maarnay korteegna amba garaabadan maarnay inshaqada halleeyey ciidamada Uganda buulmareer maarnay inshaqada iyo beerosho maarnay inshaqada faladaayang holasho daajiyayang walba an galabsan dembe an lahayna idosho iyo beerosho maarnay inshaqada roogan ya mayba maarnay hadhamayay ciidamadii nabad nabad ma ilaaliyaanay maarnay inshaqada mayba waa ummad dhamaayo maarnay gobolka liinshaani mayba maarnay gobodeena dad beerosho falada maarnay intii beerosho liinka kooy laga gobodii saddex qof maarnay inshaqada madag bacadliin geli ya laba bireey tooray maarnay inshaqada cadso maarnay inshaqada la jarjari sidoo kale waxa ay tilmaameen in falkan uu yahay mid guracan islamarkaana aad u xanuun badan oo aan laga aamusi karin waxa uuna daaha ka rogayaa xaqiiqada ay ciidamada shisheeye u joogaan dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya arang maarnay liindulgaada kormee arang maarnay inshada nasiib darradii eediyadin la waaye saas daraadiye geerida xaqu waldhamada laakiin maarnay inshada may buu aha maarnay inshada may buu aha dariiq sax ee maarnay qofka inay ka dhimado maarnay xaqee inay dadkii wadanka la sheeni dhibaato iyo maarnay inshada arang maarnay inshada wadanka wili sheen ka dhin iyo maarnay dadku la kacan sameeyaan wal nasiib darro ee marka maarnay inshada insha Allah taala haddana maarnay inshada may baliin wada farjiyeen malcaasa doona maana malcaasa doona
si kastaba ha ahaatee ciidamada shisheeye ee afrikaanta ah islamarkaana duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa ku kacay welina ku kacaya falal guracan iyo xasuuqyo ay u geysanayaan dad soomaaliyeed oo muslimiin ah kuwaasi oo aan waxba galabsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana war ay ka soo saartay arrintan ku sheegtay in dhacdada buulamareer ay ka mid noqonayso silsilad gaboodfalle ah oo ay geysteen ciidamada yuganda waxa ayna wacad ku martay in aanu dhiigga muslimiinta hadur noqon doonin islamarkaana loo argudi doono maamulka puntland ayaa codsaday in la soo celiyo cunaqabateyntii hubka ee soomaaliya cabdisamed ayaa ka waramaya iyadoo dhowaan shixnado hub ah oo ku rarnaa gawaari ka timid dhinaca etoobiya lagu qabtay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayna furteen dadka deegaanka iyo maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan ayaa waxa ay soo taraya dhinacyada ka hadlaya maamulka puntland ee uu hogaamiyo siciid deni ayaa ka codsaday waxaa loogu yeero qaramada midoobay in soomaaliya dib loo saaro cunaqabateyntii hubka oo laga qaaday toddoba bilood ka hor warbixin uu daabacay wargeeska blombage ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka puntland uu si rasmi ah qaramada midoobay uga codsaday in la soo celiyo cunaqabateyntii hubka ee saarneyd soomaaliya wuxuu maamulkan ku dooday in qulqulka hubka oo soo galaya soomaaliya uu sii hurinayo colaadaha u dhexeeya qabaa'ilka kuwaasi ee ka dhacaya gobolada dhexe ee soomaaliya taasoo ay hurinayaan sida wargeesku tilmaamayo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada cabdi faarax siciid jux oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka isku magacaabay puntland ayaa khalad ku tilmaamay in kolkii horeba cunaqabateynta hubka laga qaado soomaaliya soomaaliya waa dal kala qaybsan oo kala qoqoban khalad ay ahayd in cunaqabateynta hubka laga qaado ayuu yidhi wuxuu hadalkiisa sii raaciyey waxaan u baahannahay go'aan ka soo baxa qaramada midoobay oo mar kale soomaaliya lagu saarayo cunaqabateyn dhanka hubka ah afhayeenka xukuumadda dowladda federaalk faarxaan jimcaale oo uu wargees ku su'aale ka weydiiyey arrintan ayaa diiday inuu wax jawaab ah ka bixiyo sida ay tilmaamayso warbixinta bolombage diseembar labada kun saddexiyo labaatanka ayay ahayd markii qaramada midoobay ay soomaaliya ka qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarneyd tan iyo kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii waxaana aqoon-yahanka soomaaliyeed rumaysan yahay in qaraarka cunaqabateynta iyo qaadistiisaba lahayd dowladda maraykanka oo danaheeda ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ka arkaysay arrinkaas dowladda turkiga ayaa shidaal baaris ka bilaabaysa xeebaha soomaaliya tafaasiisha warkaasi cali aadan ayaa soo jeedinaya dowladda turkiga oo qayb ka ah dowladaha xubnaha ku ah ururka nato ee faragelinta soomaaliyana qayb weyn ku leh oo gacantana ku haya ilaha dhaqaalaha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa ku dhawaaqay tallaabo halis ah wasiirka wasaaradda tamarta ee dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa uu shidaal baaris ka samayn doono qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ilaa iyo saddex goobood oo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayay dowladda turkiga sheegtay inay dhowaan ka bilaabi doonto shidaal baaris warkan ayaa lagu baahiyey warbaahinta t r t ee taabaxsan dowladda turkiga maraakiib dagaal oo ay leedahay dowladda turkiga ayaa ku sugan xibaha soomaaliya kadib markii xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweynaha dowladda federaalka uu ku wareejiyey turkiga inay siday doonaan ka samaystaan kheyraadka soomaaliya tallaabadan hadda ku dhawaaqeen dowladda turkiga ayaa qayb ka ah boobka ay dowladaha shisheeye ku hayaan kheyraadka ummadda soomaaliyeed oo ay badaha ka mid yihiin mana jirto dowlad awood leh oo ka difaacan karta soomaalida ku dhaqan stockholm ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan kirada guryaha zakariyo cumar ayaa faahfaahinaya dadkan soomaalida ah ee ku nool magaalada stockholm ee caasimada dalka sweden ayaa waxa ay cabasho xoogan ka muujinayaan kirada guryaha oo lagu qaaliyeeyey islamarkaana aysan awoodi karin bixinta kiradaasi waxa ay tilmaameen in muddo laba sana ah ay socoto dhibaatadan qaaliyeenta guryaha waxaana ay tilmaameen inay saameyn adag ku yeelatay noloshooda mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaaladan oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay saameynta adag ay ku yeelatay arrintan maanta waxaan joognaa xaafadda rinkabi stockholm oo soomaalida ay u badan tahay alxamdulilah waa ladannahay laakiin dhib weyn wuxuu naga hayaa xagga guryaha oo ah kiradii inna lagu kordhiyey maadaama aan guryo ku lahayn oo kiro ay tahay kiradiina lagu kordhiyey waa sanadkii labaad su-aalaha na weydiisay tan ugu dambeysa oo ahayd dhinaca guryaha iyo caqabadaha ka taagan oo na soo food saaray waayahan dambe oo waxaa na soo galay shirkado oo ah maaragtay lacag doon ah oo burjawaas lagu tilmaami karo oo isku dayaa inay guryaha hagaajiyaan dib u hagaajiyaan kadibna lacag badan saartaan dhibaatadaasna way jirtaa waana laga shaqaynaya dadka soomaaliyeed ee ku nool waddamada reer galbeedka ayaa inta badan waxa ay kala kulmaan waddamadaas ay ku nool yihiin dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dilka iyadoo ay intaa u dheer tahay dalalkii ay u doonteen nolol dhaanta tan ka jirta soomaaliya ay ku wajahaan nolol ka hoosaysa tii ay soomaaliya uga tageen iyadoona marar kala duwan warbaahintu ay soo tabisay soomaali ku dhaqan dalka dibaddiisa ah oo ka cabanaya nolol xumo haysata warkan waxaad kala socotaan alfurqaan ugu dambayntii qarax culus ayaa maanta ka dhacay halka caasimadda ay ka dhigteen yuhuudda ee talaabiib bartamaha magaalada talaabiib meel aan ka fogeyn safaaradda maraykanka waxaa maanta ka dhacay qarax aad u weyn oo gelgelay gebi ahaanba magaalada warbaahinta yuhuudda ayaa baahisay muuqaalo muujinaya burbur xoogan oo ka dhashay qarax qaraxa ayaana ka dhacay dhismayaal dhaadheer oo ay degan yihiin boqolaal ruux waxaana si horodhac ah loo sheegay in hal qof uu ku dhintay tiro badanna ay ku dhaawacmeen walow aan xaqiiqda loogu barin yuhuudda wax yar ka hor warbixin ay soo saartay xarunta booliiska ayaa tilmaamaysa in qaraxa uu ka dhacay dhismo ku yaala magaalada talaabiib waxaana goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan booliiska magaalada talaabiib sidaas waxaa yidhi afhayeen u hadlay booliiska gumaystaha yuhuudda xuutiyiinta yemen ayaa sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkan una adeegsadeen diyaarad aan duuliyaha lahayn arrintan ayaana fadeexad ku noqonaysa yuhuudda oo sheegata inay horumar ka gaareen sirdoonka iyo tiknolojiyadda kadib markii uu raadeerku arki waayey qaraxan oo hawada soo maray warkii warbaahinta alfurqaanna waa naga intaa